waa kala hadalnay dalalka ay khuseyso o dhan waanu kala hadalnay waxaanu ku niri imaaraadka oo aniga ku yiri jaamacadda carabtaanu arrintooda keenay ethoobiana taas baan ola hadalno waxaanu ku niri ma ogolin in qarannimada soomaaliya iyo midnimadeeda meel looga dhaco mana yeeli karo way naga garabsadeen waxayna nagu yidhaahdeen waanu eegaynaa arrintaas waxaa dowladda soomaaliya doonaysa in arrintan lagu xaliyo si walaaltinimo oo isu afgarada maalgashiga horumarka ummadda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed iyo maalgashiga dalalka ajnabiga ama sharikaadka ajnabiga ee soomaaliya inuu socdo dhanka kalena in la ixtiraamo sharciga iyo qarannimada iyo midnimada soomaaliyeed